maama jawaahir kusoo dhawow marka ugu horeysa radio goobjoog ee waxaad qabatay eh, shir jaraa'id eh, kadib kulan aa yeelateen kadib waxaadna sheegtay in eh, meel ka dhac ay ahayd hadalla uu jeediyey gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka marka bal faahfaahin ka sii dhegeystayaasha eh, shirkaaga jaraa'id iska hada anaha bismillaah shirkan jaraa'id aniga keligay ma qaban waxaa qabtay wasiirada iyo xildhibaanada een, beesha hawiye een, ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya iyo dowladdan muxuu ahaa federaalkaba ka mid ka ah waxa loo qabtana waxay ahayd degaamada een, galgaduud iyo mudug oo loo dhisay maamulka galmudug ay ku midaysan yihiin waxaa ka jirtay xoogaa isfaham waa ah ee ahlu sunna waljamaaca maamulkeeda iyo dowlad goboleedka galmudug isfahamwaagaas si loo dhammeeyo wakhti badan bay qaadatay een, wadahadallada in- is- iyo isku soo jiidka een, labadaas muxuu ahaa maamulka ahlu sunna waljamaaca iyo dowlad goboleedka galmudug een, isku soo jiidkoodii iyo wadahadalladoodii waxay gaartay inay muxuu ahaa dowladaha igad u gudubto oo ay xubinta ka yihiin dowladda soomaaliya iyo dowladda maxaa la yihahdaa etoobiya een, dhowaan waxaa la socoteen inay laba wafdi oo ahlu sunna waljamaaca iyo galmudug ay kala hogaaminayaan ay tageen muxuu ahaa etoobiya een, isfaham iyo wadahadallo inay u bilowdo oo la isfahamsiiyo oo muxuu ahaa maamulka ay ku midoobaanna muxuu ahaa ay ay u bilaabatay Een, waxaan nagu maqaalaa ama aan la soconaa inay sanadka kala guurkiisa iyo sanadka cusub ee muxuu ahaa darteed ay xoogaa dib ugu dhacday Een, isla haddana ay diyaar yihiin oo hadda la rabo in la galo howlaheeda waxaan marka u qabanay shirkan jaraa'id waxay tahay wadahadalladaas iyo isku soo jiidkaas iyo midnimadaas laga dhex raadinaya galmudug inaan loo abuurin carqalad in maxay aheeday lagu dhiirigeliyo ama muxuu ahaa lagu laysku soo dhoweeyo dadka walaalaha maanta galmudug keliya maahan soomaaliya oo dhan baa u baahan in laysku soo jiido in isfahm la dhex dhigo galmudugna waxay ka mid tahay eh, maxaa la yidhahdaa dadka eh, soomaalida ay ka mid tahay oo la wadaagtaa sidaa darteed in maaragta laysku soo jiido ee aan la kala jiidin wax kasta oo marka waxaan ka soo horjeednaa carqalad keeni kara eh, wadahadalladaas carqalad ku noqon kara marka maxay tahay eedda uu mudaysanayo ee, madaxdii dowladda ka tirsan ee baarlamaanka weliba ee tagay halkaas maxay tahay ee, waxyaabaha hadda inaad shir jaraa'id qabataan ee aad warbaahinta u marsiisaan hadallada qaarkood maxay tahay horta marka ugu horeysa annaga waxaan ka mid nahay degaanka xildhibaanadiisii haddii waxqabad la yidhaahdona waa lays ogyahay een, cid nooga waxqabad badan ama nooga een, socod badnayd ama nooga tegid badnayd ama nooga dadaal badnayd ma aysa jirin Een, guddoomiyaha baarlamaanka midda laga tabanaya waxay tahay hadduu xataa tegaayo annaga waxaan xuquuq baan leenahay xildhibaan ahaan inuuna weydiiyo inuu nala she- sheergareeyo uu yidhaahdo waa loo socdaa meesha ama inaan aadaan rabaaye maxaa iga ma iraaci kartiin ama haddaan ka harna aan ka harna laakiin inuu horta balna ogeysiiyo xaq baan ugu lahayn ma aysa dhicin waa tegi ha tago tegiddiisa eh, muxuu ahaa laftigeeda anna waxaan aniga muxuu ahaa xildhibaan jawaaraan aan ku carqala aan muxuu ahaa uga soo horjeeda waxay tahay ayadoo shir dib u heshiisiin oo toban beelood iskugu yimaadeen oo galgaduud iyo mudug dega ayaa ugaasadii iyo cuqaashii iyo siyaasiyiintii intii joogta waxay ka codsadeen inuu yimaado oo oo shirka uu kala soo qayb galo annagana waa joognay siyaasiyiin baa joogtay xildhibaano cid walbaa joogtay naguma uusa tixgelin mar walba wuxuu aadahayay maxaa la yidhaahdaa eh, baydhabo u socday oo ayadana shir uu ka waday oo maamulka uu ka dhisayay markuu aadayo baydhabo ma uusa wadan jirin xildhibaano baydhabo ka koreeya ma uusa wadan jirin xildhibaanada uu wadan jira waxay ahayn xildhibaanada degaanka muxuu ahaa eh, eh, baydhabo ayay ahayd gobolka bay iyo xudur ay ahaayeen oo maamulka loo sameynayay wax ka koreeya ma aysan jirin hadda waxaa midda aan ku haysanaa ay tahay annagii degaanka u dhalanay ee dadka aan matalaynay uu guddoomiyaha ku yahay codkooda aniga aan xildhibaanka ku ahay anna aan isaga guddoomiye uu iigu yahay inuu anigana iga dhaqaajiyo dad aan degaankii shaqo ku lahaynna uu geeyo oo maxay ahayd uu horkaco runtii aad iyo aaday waxaan taas anigu waa midda aan muxuu ahaa guddoomiyaha ku dhaliilayno midda labaad waxay tahay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ee meesha aan muxuu ahaa isagana inta tegay hadallada aan dadkanaga u qalmin meesha ka soo jeediyey runtii wax nin mas-uula uu ku hadlo ama nin mas-uuliyad uu sheeganayo ama dad hortiisa waxaas ugaga hadla mayna ahayn asagoo hays yidhaahdo dadka meesha fadhiya beerlaxawsi uga raadi ha yidhaahdo laakiin annaga dadkanaga uma qalmaan kelmadahaas oo kaleeto haddii la isficlana asaguna wuxuu ka soo jeedaa puntland buntlandna wuxuu ku leeyahay tuulo la yidhaha towfiiq oo hadda uu degmo u raaraadinayo oo uga qaaday degmo sharcina aan ka ahayn degmooyinka muxuu ahaa dowladda jamhuuriyadda soomaaliya ka midka ah aysa ahayn buntland keliya ay tahay inuu marka annaga maamuladanadi dhisnaa ku cambaareeyo uu yidhaahdo cadaaduu joogaayo maamul muxuu ahaa gobol iyo bar uu yidhaahdo ma ahan dhegihiisaan ku shubaynaa dadkanagana waan uga tacsiyeynaynaa waana ka raalligelinaynaa hadallada noocaasa inuu la soo hor istaago nin mas-uula oon cod codkoodii annaga aan annagu ku matalayna aan ku doorannay inuu la soo hor istaagana waa uga tacsiyeynaynaa mideeda kalena asna waa u sheegaynaa waxyaabaha uu ku hadlaayo meesha uu ka hadlaayo iyo meesha muxuu ahaa warka uu ka wado waa dagaal galmudug galmudugna saas waxba ugama qaadi karaan leenahay waxa u wada socotaan soomaa in dowladnimada soomaaliya la hormariyo maxay tahay jufajufada iyo waxaad sheegaysaan mayaysan ahayn inaad isaga eedda aad u qabtaan si sharci aad ku dhammaysataan inta warbaahin aad maaragtay hadallo isku marsiin lahadeen asagaa bilaabay hooyo taas runtii waa runtaa annaga mas-uuliyiin aan nahay waa waxaan hadda aan dadkayga uga tacsiyeynayo in nin mas-uuloo codkooda aan ku soo doortay uu la hor istaaga hadalladaas aadka u qiimaha daran leh aniga waxaan uga tacsiyeynayo waaye hadduu marka asagii mas-uuliyadda codkayga aan dadkayga aan ku matalayo ku siiye usaa u hadlay anigu ma dhowraye dadkaygaan ka raaligelinaya codkiisaas inuu asaga keligiis ku egyahay aniga codkayga uusa ku dhihinin Amazda.
aada umahadsan